fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay xogaye arrimaha dibadda ee maraykanka mike bambeyo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda maraykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka iiraan qaasim suleymaani mike bambeyo oo goordhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaaladan washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in iiraan aanay dili doonin dad maraykana isagoo ku hanjabay in madaxweyne trump uu si adag uga jawaabi doono arrintaasi warbixintan waxaa inoo soo koobaya xaaruun macruuf oo stuudiyaha nalagu weheliya mahadsanid sahre ciidle xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ayaa sii kordhaysa kadib dilkii habeennimadii jimcaha ee taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka iiraan qaasim suleymaani kadib markii qaar ka mid a hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan maraykanka ay ku tilmaameen dilka suleymaani inuu ahaa mid aan waxba ka tarin nabadda gobolka ayaa xogayaha arrimaha dibadda mike pompeo waxa uu sheegay in maraykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka u qaatay waxa uu yidhi go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah waana asiibnay shaqo fiican ayay qabteen hay-adihii dowladda madaxweynuhuna waxa uu qaatay ayuu yidhi go'aan waafaqsan sharciga iyo istiraatiijiyadeenna iyo sidii looga hortegi lahaa dhaqdhaqaaqa guracan ee dalka iiraan wasiirka arrimaha dibadda iiraan javaad sariif ayaa maanta goor hore sheegay in qaasim suleymaani uu socday dalka ciraaq howlo diblomaasiyadeed awgeed qodobkaasi ayaa la weydiiyey mike pompeo waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin waxa uu yidhi waan ognahay inaysan taasi run ahayn mana aha oo keliya inaynaan la soconin taariikhdiisa waxaan sidoo kale aan ognahay ayuu yidhi in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn zariif waa nin ku xeeldheer dacaayadda waa dacaayad iiraan ay ka dambaysa ayuu yidhi mana aha wax cusub beentaasi oo kale horey waan u maqalay ayuu yidhi mike bombeo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hadallo uu siiyey warbaahinta dalkan maraykanka waxa uu muujiyey in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka iiraan taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah mike bombeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga ah waxa uu yidhi meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado dadaal kasta oo la sameeyo waxaa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga waxaan arkay buu yidhi mashruucan waana ka shaqeeyey kalsooni ayaana ku qabaa inay taasi dhici doonto mike bombeo waxa uu sheegay in iiraan ay cashar ku qaadato jawaabta uu maraykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay maraykanka oo dhowaan lagu dilay dalka ciraaq waxaana uuga digay iiraan inay bartilmaameedsato muwaadin maraykana mahadsanid xaaruun macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo uu goor dhoweyto magaaladan washington ku qabtay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike bambeyo halkaad nagala socotaana waa v o a washington